baabuurtuunanka talgalay dadka naafada iyo weliba la diirsiyay garoonka diyaaradaha degmada gaalkacya si haanka dhoofayan iyo haankooyanba lanku fududaya adeeg iyo unbaahin maadaama baahidii ku jartay garoonka hay-adda east african disability iyaa diirsidii baabuurtanga wiiljarka lanka talgalay dadka baahyo gaarka qaban ahaana sidoo laku wareejiyey maarayaha garoonka si lanka adeega dadka naafadae oo dhibaato badan iyo kan qabeen markii oo garoonka garayan ama ku bahayana wakiilka hay-adda east african disability cabdishakuur maxalin xuseen iyo weliba usa ku warbiiya baabuurtun iyo hadeersiin garoonka diyaaradaha gaalkacyo iyo baahida sheenti halkan waxaa yaal laba baaskiil ama laba wiljeer baa taal labadaas wiljeer oo aan ugu talagalnay ayraboorka magaalada gaalkacyo dadka disableka ah ama cuuryaamada ah oo ayraboorka ama ka soo degahaya ama ka raacahaya diyaaradaha ayaan ugu talagalnay labadan xabo waxay ka hareen oo aan ugu talagalno ka reebnay boqol wiljeer oo aan ku qaybinay gobolka mudug aan ku qaybinay ayay qayb ka ahaayeen marka walaalihii soo sadaqaystay wiljeerada waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro walaalayaal meeshaad ka soo bixiseenna badel khayr qaba allah idinka siiyo waad u jeediin mar walbaba waxaan ku bixinaynaa wixii aad wakiilka nooga soo dhigateen oo aad nagu aaminteen waxaan ku bixinaynaa meeshii loogu talagalay ayraboorka gaalkacyo hadda ka hor baa mar ka soo degay aniga oo bahalkii la odhan jiray wiljeerkaygii uu macnaha xafiiska uu aaday oo macnaha boorsooyinkii lagu daray markaan ka soo degayna wax allaalay waxaan kusoo degtaan sababtaas ayaa keentay inaan xasuusto ayraboorka oo aan geeyo wiljeeradan afayeenka wadayaalka dhaqanka gobolka mudug oo isna meelasiib ku hadal iyo weliba uus hadhabaayay baabuurtan garoonka laadeersi isagoona umahnagii hay-adda east african disability maanta isuuka ayaa keenay ayraboorka ushaaka gaalkacyo gobolka mudug oo aan ka soo qayb galnay boqolkii wiljeer ee la keenay gobolka mudug ee loo qaybiyey deegaamada gobolka mudug degmooyinka hoos yimaada gobolka mudug iyo tuulooyinka intaba loo qaybiyey waxaan u mahad celinahayaa jaariyadda est africa ee stabilika markii lasoo gaabiyo waa curyaamaynta bariga africa aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u mahad celinayaa jaariyadda ka shaqaysa arrintaas waxaan u mahad celinayaa maamulka uu nagala jooga cabdishakuur oo guddoomiyaha u yahay waa u mahad celinaynaa waxaan anoo afayeenka odayaasha gobolka mudug ah waxaan halkan baaq uga dirahayaa sida jaariyaddaas ay u gees istaageen oo u garab istaageen curyaamaynta in sidoo kale loo garab istaago maarayaha garoonka diyaaradaha degmada gaalkaayo maxamed maxamuud kheyre iyo weliba uusoo sheegay inay u baahan qabeen gaaryaalkun laka qaado dadka naafada usoona bogaadi hay-adda east african disability
booqashada maanta aynu soo booqdeen iyo qalabka ay noo keeneen iyo baahidaan qabnay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxay noo keeneen wiljeeradan ujeedaa bay noo keeneen aad ugu baahannahay baahidina intaa keliya maahan baahida iyadu de waa ka badantahay hadda diyaaradahu dadka beeshinka intaan waxba kama tarayso waxaan u baahannahay de qalabkii lugushodeji qofka mataqaanaa curyaanka wilsharkii dheeraa weynaa wiishkii in badan baahi badan baa ka jirta airboorka walaalkiina wuu arkay dee aad iyo aad baa u mahadsantihiin dee meel hoo rabta meel hoo rabta hadal waxma taro baahideeda cabdishakuur macalin baa arkay iyo east africa disability way arkeen baahida ka taagan iyo barnaamij ka jira dee labadan gaargacanna de waa kaga mahad celinayna wixii qofka banaadamka ku keeno waa qasab inaad waad mahad celisiin aad iyo aad baa mahadsantihiin